gabadha waxay saxiixaysaa xukuumadda sawiya qaynayoo oo waxaa la sheegayaa in guriga madaxweyne xigeenka bal arrimahaas ka horaya arrimahaas waa kutarakuteen weeyaan waa wax la sameeye weeyaan waxa weeyaan kolkii laga farabatay ayay doonayeen waxay maarata ku ceebeeyaan dud waad maanta la socoteeno majoritigii guddiga baarlamaanka iyo xildhibaanadii oydan mooshinkani waa u codeeyeen waxa isbedelay maalintii hore horta wakti lama siin waxay ahaayeen laablakacba iska ahayd kolkay soo akhriyeen waxyaabo fara badan oo qaladaada ayay ku arkeen waxyaabo xitaa xildhibaanada ka hor imanaya ayay arkeen waad joogteen kii hore lama soo akriyin xildhibaanada qaar badan baa codsaday waan saacadoodna si aan ku soo akrisanno waa la diiyey duuduuha lagu xodeeyey u yidhi duuduubkii waxbaa ka soo baxay kolkaa wixii duuduubka lagu madad baa ka soo baxay imika siiba la saxaya waxa weeye horta xilin laga xayuumiyo maanta looma imanin waxa la hagaajinaya un xeer hoosaadka la hagaajinaya wuxuu yidhi isagu labayo afartanna kudomiye ku-xigeennada ha lagu rido anna shan iyo konton baan noqonaya ha lagu rido taasi inay cadaalad darra tahay cid walba waa u muuqataa midda kale innagu waxbaynu ku dhaqannay shirgudoon baynu lahayn labaatantii dhowr iyo labaatankii sannadoodaan joognay shirgudoonka wadatasha ayuu shaqaynayay isagaa guddoomiye nooga ah kuma haysano guddoomiyenimada ku-xigeennadiisii baan nahay guurtii haddaad tagta si siman bay maaragtay ayou wada fadhiyaan kolkaa waxaan leenahay wixii aynu ku soo dhaqannay caadadaynoo ahaa in lagu dhaqmo kolkaa xagihiisa in lana hoos fadhiisiyo dee waa sharcidarraa guddoomiyaha ma odhan lacag baa la siiyey xildhibaanadiisa lacag buu siiyey hadduu yidhi isagaa caddayn doona caddayn baa laga rabaa guddoomiyaha meesha lacagta ay ku bixisay marka waxaanan guddoomiyahu sheegay anigu waxba kama ogi meel lagu shirayo ma ogi xildhibaanadu markii horena iyagaa ansixiyey haddana iyagaa ansixiyey xeeruu jeexay unbaa lagu wada soconaya waaba intaas awood xukuumadeed baa loo adeegsanayaa fadhiga golaha wakiilada miisasa may looma adeegso adiga arkay in ay meesha farfadhiyaan waa tusanaya gudoomiye sidanoo kale golaha kama dhicin gudoomiyuhu fadhiga xidhay in mudanayaasha sii fadhiyaan hadna shir gudoonka golaha wakiilada ka mid raacdo iyo mudanayaashii weliba dhex fadhiyaan maxay xaaladani noqonaysaa waxba noqon mayso iska dhammaanaysaa nabad bay ku dhammaanaysaa golahu waa yaqaan siduu gudoomiyuhu waa waa soo noqonaya kolahana wax dhibaatayii ma jiraan annaguna golaha waa fadhiyana intii aan ma la odhan karaa khilaafka sheekh oo gudoomiye ku-xigeenka iyo iyo cali yusuf oo kii labaada ka dhashay iyo gudoomiyaha ayaa sababay inuu golaha xaraaradiisa adag yahay may may waa xildhibaanada weeye labada iyadoo xildhibaanada na xukuma xildhibaanada marna na kiciya marna na fadhiisiya marka markuu aqlabiyadda xildhibaanada cid ay la jiraan ayuunbaa golaha hoggaamisa adigu ma iscabsishi ma ismacsiin sorigaa shirgudoonkii waad ogeed maalintii la baabiye xeerosaadka la yiri shirgudoon ma jira gudoomiyaa jira marka wax kaloo dhibaatay ma jiraan haddana cod golaan sugana marka cod kale lagu saxiyo halkay ku noqon fadhiisanayo gudoomiyuhu meel buu leeyahay gudoomiye ku-xigeenadu meelay leeyihiin madaxweynuhu meel buu leeyahay meeshood u diideen waxay u diideen noo waxay sababta ay u diideen iyaga la weydiin doonaa marka hore anigu waxaan ka hadlayaa xeer hoosaadka iyo siciyadiisa xeer hoosaadka wuxuu dhigayaa in mudane kasta meeshii loogu talagalay uu fadhiisto ninka iska casila halkii u fadhiistay macnaheedu is casila weeye qaabkaas ayay ku timi waxay rabaan markaan anagu meesha ka baxno maadaama- annagoo- annagoo- annagoo gol- ee, golahi wakiilada ah oo qayba annagoo golahi wakiilada ah oo ku taagan sharciyadii gola iyo xeer hoosa oo xildhibaan موسينات سعودي hay عدد قال تجيني آه.
عندما الناس صوت حيحي قار حلك لغي قاضي قار لغي قلبني وحسب بدل لغي سميه موسينات كما تجيني مركا عضو معنا مثلي anigu waxaan aaminsanahay mooshinada saaxiibaday keeneen ee mudanayaasha xildhibaanada dhigayga ay keeneen ee la akhriyey golaha laga akhriyey in marankiisii sharci la mariyo hadda waan ka doodayaa waan ka codaynaya ama waana codaynaya wax dhiba ay daba jiraan laakiin waxay tahay in een, mooshinada la keenay sideed sanadood baan soo joog- joognay mooshin kasta oo la keeno la taliyaha sharciga ah iyo guddiga joogtada ah baa loo gudbin jiray marka guddiga joogtada ahi ay leedahay xeer hoosaadka xukun beddelkiisa marinadii un baa la mariyey wax dhiba hool loo keenay oo la geysiiyey midna ma jiro halkii un baa la mariyey قالوا محوك محوك هاي فطالها قالوا محوك دمبين دورات أبي أصلا runtii wallaahi waxaan u arkayaa arrin aad iyo aad iyo aad u xun in golihii maanta noocaas uu noqdo oo xisbulxaakimka iyo qoladii xukuumadda ka socotay ay iyagii ugu horreeyaan xukuumaddii لكن waxay jiro qalalayn adu adu xisbigoodu baad ka soo baxday Waa run.
mudanayaal udub kamida ku jira mudanayaal cid kamida ku jira Ah.
mudanayaal kale oo aan cidnaba kamid ahayn baa laba labada labada kale labada gud- labada kale waxay ahaayeen xeerka laba iyo afartanka lagu soo celinaya awoodda guddoomiyaha lagu ridi karo xeerka sida xeer hoosaadka qodobkiisa labaiyo afartanaad uu qabo siduu u akhriyay guddoomiyuhu golaha waxaa le- gud- la taliya sharciga loo gudbinayaa la taliya sharciguna markuu soo akhristo wuxuu gudbinayaa guddiga joogtada brosijarkiisii buu maray nimankan meeshii isugu yimi inkhilaaf bay kusoo talagaleen waxay kusoo talagaleen brosijarkii oo loo mariyey oo la yidhi waa laydin marinaya markuu soo dhammaaday golaha lagu socelinaya may sugin waxay yidhahdeen fadhiya fadhiya shirguddoon baynu dooranaynaa kiina annaguna waanu ka hor istaagnay waanu socoway طيب بسم الله الرحمن الرحيم إن horta marka hore waxaan si guud ahaan uga hadlaya xaaladda taagan iyo wixii golaha saa ka dhacay golaha waxaanu keennay laba mooshin oo sharci ah mid wuxuu ahaa muddadii golaha ee kalfadhigan oo ku ekayd koob iyo tobanka bishan in la kordhiyo guddoomiyaha waanuu dhiibnay wuu akhriyey wax jawaabana nagama siin waxay ahayd inuu yidhaahdo uu golaha u jeediyo uu yidhaahdo intii ogol iyo intii diidan sidii sharciga ahayd uu ugu hordhigo waa arrin dastuuriya waa arrin xeer hoosaadka iyaga ku xusan waxay ahayd inuu sidaa yeelo oo golaha uu yidhaahdo yaa diidan yaa ogol qodobkee dhigaya waxaa dhigaya koob iyo labaatan xeer hoosaadka iyaga sidaasuu u tilmaamaya xildhibaano golaha ka tirsan oo tiradoodu toddoba iyo labaatan tahay baa soo jeedinaya dastuurkaa tilmaamaya taasi sidaasay tahay isagoo oo gadaashiisa intuu dhigo ay akhriyeen waan diiday iyo waan yeelay midna muu odhan wuu dhigay waa kow arrinta kale mooshinka la xidhiidha wax ka beddelka xeer hoosaadka halkan waxaan kuugu hayaad gacanta ku haysaa qodobka saddexaad farqadda een, shanaad oo tilmaamaysa goloweynuhu wuxuu xaq u leeyahay wax ka beddelka iyo curinta iyo ansixinta xeer hoosaadka kuma taallo waan ku akriyayaa waan kuma taallo haba yaraato waxa loo gudbinayaa guddida joogtada ah loo gudbinayaa kuma taallo waxay ahayd maalintii hore xeer hoosaadkan markuu ansixinayey uma odhan oo kuma darin guddida joogtada baan u gudbinayaa arhow kabati baan u gudbinayaa waa la soo akriyayaa midna muu odhan cod buu geliyey maantana markuu arkay in muda- awooddii golahu sidaa u hor fadhido oo codsanayso wax ka beddel ku saabsan isaga aqlabiyadda lagu ansixiyo ama lagu een, lagu rido ayuu een, ka kacay arrinta kale loo dhiibay waxay ahayd guddida joogtada ah laftigeedii go'aankoodii oo ah go'aanka goloweynaha ayaanu qabnaa ayaa loo dhiibay xaggay ku qoran tahay oo ugu taallaa waxa weeyaan anaa golahoo dhan jeebadda ku haysanayo oo waa wixii aan doono oo guddiduna ma shiri kartaba xogayaha shirinaya xogayaha guddidaas shirinaya wax mashaakila ma laha aqlabiyadda golaha waa sidaas waxaanu haddana u fadhinaa inuu ama soo noqdo oo shirka hogaamiye ma xidhi karo aqlabiyaddii golahu way fadhidaan laba iyo konton nin baa fadhiya ma ma kici karo ma odhan karayo waan xidhay waxa weeyaan sababta u xidhay de waa absuur iyo aan ku oran karin waad qiimaadaysaa ha aqlabiyaddii golaha fadhida aqlabiyadda Ah.
golaha laakiin xeeroosaad kama qoranta golaha xildhibaan maxamed shaamin su-aashii waxay tahay gudoomiyuhu waxa uu sheegay markii aad leedahay ku eedayn in mooshin doo meel iska dhigay oo aanu ka hadal inaanu kalfadhiga golahu waqtigiisa dhammaanba maanta lagu shucaanaya waqtigii la gaaday sidaan ku shaqaanay marka gudoomiyuhu ma laga yaabaa inuu dhigay maalmaha ugu dambeeya ee golahu xidhi doono berihi saa damba maya britain iyo dhaqan iyo caadaanu leenahay iyadoo toban cisho ka hadhay ama toddobaad ka hadhay waxaa muddadan laga bilaabaya aanu kordhinayna maalinta filfadhigu dhammaado ayaa caadi oo laga bilaabaya waxa weeyaan maalinta uu xeer ku-xilka madaxweynuhu ku egyahay dee lama lama kordhiyo muddada waxa la kordhiye ma- isla maalintaa lama kordhiyo waxa la kordhiyaa maalmaha ka horeeya muddo ka hor sidaa darteed caaday noo ahay sharci bay tahay waxa weeyaan muddadii hore oo aan dhammaan muddadii hore hadday dhammaato maxaa la isweydiinaya saliiba wuu xidhma sidaa darteed su-aasha dhinacayga Taas waa taa.
waxay tahay inta badan waxaa laydinka eedaynayaa inaad wasiirka madaxtooyadu ilaa xalay ilaa madaxweyne ku-xigeenku uu kulamo goonigoonina lahaa si aad eh, xeerkaasi u bedeshaan aanay ahayn go-aan idinka idinka soo qaay Een, arrimahaas in la leeyahay lacag baa la siiyey xildhibaanada maxaad kaga jawaabi lahayd walaal horta jaaid kee tahay kee tahay adigu waa hen waa heen waayo ra'yiga waa heen waxay tahay ra'yigaa waa heen unbaa qabtaa annagu waxaanu nahay golihii wakiilada yadaa qabtaa waa ra'yigeeda imigade cid kale ima weydiin waay waxaanu leenahay annagu waxaanu nahay halkan waxaa fadhiya golihii wakiilada haba yaraatee haba yaraatee waxa waxa meesha fadhiya waa golihii wakiilada waxa soo saxay waa golihii wakiilada xisbiga kulmiyaanu nahay xisbiga kulmiye xukuumadduna waa kulmiye annagoo xisbiga kulmiye ah golaha dhexe ku jira wasiirkaad sheegaysaa anna golaha dhexaan ku jira waanu isugu iman karnaa tala xisbi baanu ku fadhinaa tala xisbi weeyaan wax loo diidayaana ma jirto haye